waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali
musharaxiinta dalka soomaaliya ay ku dhawaaqeen maalin mudaharada oo ay kaga soo horjeedaan dowladda madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo haddaba subaxii hore saaka ayaa dagaal uu ka dhacay magaalada isla galabtana warar kale ayaa sheegaya in mar kale iska horimaadyo iyo weliba isxabadayno ay ka dhacday warbixintan waxaa noo soo diray waryahayaga magaalada muqdisho
dagaal socday ku dhowaad shan iyo labaatan daqiiqo oo laysu adeegsaday hubka fudfudud iyo qoryaha culus ayaa xalay saqdiya dhexe waxa uu ka dhacay agagaarka taalada diljirka dahsoon ee degmada boondheere dagaalka oo u dhexeeyey ciidamada militariga ee dowladda federaalk ee soomaaliya iyo ilaalada musharaxiinta mucaaradka ah ciidamada dowladda ayaana markii dambe la xaqiijiyey in ay la wareegeen gacan ku-haynta taalada daljirka dahsoon iyo waddooyinka soo gala halkaasoo gelinkii dambe ee shalay la geeyey ciidamo taabacsan musharaxiinta mucaaradka ah oo qorshaynayay dibadbax looga soo horjeedo dowladda in halkaasi uu ka dhaco rasaasta ay isu adeegsanayeen dhinacyada oo laga maqlayey guud ahaan degmooyinka muqdisho ayaa sida la sheegay waxaa ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawacyo soo gaaray ciidamada dagaalamayey iyo dad kale oo shacab ah in kasta oo aan si dhab ah loo haynin tirada wararka ayaa xaqiijinaya in ciidamada dowladda ay sidoo kale isla xalay ay la wareegeen ammaanka hotel maa'ida ee kisnaasa hablood laba oo aada ugu dhow taalada diljirka dahsoon halkaasi oo ay ku sugan yihiin madaxweynayaashii hore ee dalka xasan sheekh maxamuud iyo shariif sheekh axmed iyo mas-uuliyiin kale oo mucaaradka ah waxaana ciidamadu ay xidheen waddooyinka soo gala hotelkaasi iyagoona joojiyey dhaqdhaqaaqa dadka iyo gawaarida halkaasi isticmaalayay sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee soomaaliya ayaa sheegay in xalay saqdii dhexe ciidanka dowladda ay soo weerareen hotelkii ay degnaayeen isaga iyo madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud isagoona wixii dhibaato ay halkaasi ka dhashay ku eedeeyey madaxda dowladda soomaaliya subax wanaagsan sida aada la socotiinba waxaan ku sugannahay hotel almaa'ida caawa runtii waxaa ka dhacay wax aad iyo aad u foolxun aan la aqbali karin qof soomaaliya uusan marna ku fikiri karin habeen madow annagoo joogna hoteelkii in nagula soo weeraro meeshii la rabay in lagu qabto bannaanbaxa nabadeed la soo weeraro ciidamo runtii loo diyaariyey inay qarankaas difaacaan oo waajibkooda gudanayay oo bannaanbaxaa siduu amni ku ahaa lahay ka shaqaynayay in lagu soo weeraro hubkii iyo wiilashii loo diyaariyey inay qaranka soomaalida difaacaan oo ay mataqaanaa qaar dilaan oo qaar dhaawacaan oo argagixiyaan dadkii aad iyo aad anaga xunna waana runtii wax dhaawac weyn u geysanaya sharafta iyo hamiga weyn ee dadka soomaalida u leeyihiin qarannimada lixdan sano in ka badan ayaan qarannahay maanta waxaa la filaaya waxa waaye nidaamka dimuqraadiyadu inuu si wanaagsan u tilaabo qaado maxaa yeele waxaan soo aragnay dhibaatada ay leedahay diktaatoriyadda dhibaatada ay leedahay sharciga oo lagu tunto dhibaatada ay leedahay xuquuqda aadanaha oo lagu tunto marka maanta waxaan filaynay in aan ka soo waantownay oo aan u soconno qarannimadii inaan u soconno horumar inaan u soconno dowladnimo iyo soomaalinimo laakiin nasiib darro waxaa ah dadkii loogu talagalay inay difaacaan qaranka qofka soomaaliga sharafkiisa difaacaan amnigiisa sugaan in asaga lagu soo weeraro sidaas darteed marka waxaan ugu yeeraynaa shacabka soomaaliyeed dhammaan meesha ay joogaanba guryahooda inay ka soo baxaan u istaagaan xorriyadda u istaagaan dowladnimada u istaagaan sharafka bannaanka u soo baxaan dhankiisa madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo isna dagaalka kadib warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dowladda federaalku ee soomaaliya ay qaaday tallaabo halis ku ah xasiloonida dalka isagoona madaxweynaha soomaaliya ku eedeeyey falkaasi ra-iisul wasaarihii hore ee xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre oo isna warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in falka xalay dhacay uu ahaa wax uu muddooyinkii ugu dambeeyey isagoo ka digayey isagoona fariin u diray ciidamada xoogga dalka soomaaliya wixii caawa ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan hoteelka ay deganaayeen madaxweynayaashii hore iyo guddoomiyihii baarlamaanka hore soomaaliya waa wixii aan ka digaynay bilihii lasoo dhaafay waa wixii aan ka digaynay oo aan lahayn haddii la isku dayo in xukunka la isku dejiyo haddii aan la aqbalin in dalka doorasho loo siman yahay ka dhacdo inay tegayso meelaan wanaagsanayn caawa waxaa muuqata in intii amniga la sugi lahaa doorashadii laga shaqayn lahaa la weeraray mas-uuliyiin ka shaqaynayay in shacab soomaaliyeed ay dibadda u soo baxaan si ay u gutaan waajibkooda dastuuriga ah weerarkii caawa ka dhacay hoteelkaas waxa uu ahaa weerar qaawan oo lagu gardaraystay laguna rabay in lagu dhibaateeyo naftoodana dhibaato loogu geysto madaxda halkaas ku signay wax kale oo lagu macnayn karo ma jiraan waana taariikh madow oo aan caawa dhex taagannahay iyadoo muddo xileedkii hay-adaha dastuuriga dalka uu dhammaaday madaxweynaha xilkiisu dhammaadana shaqadiisu keliya ay ahayd dalkan inuu doorasho galo ayaa caawa ummadda soomaaliyeed waxay aragtaa meesha aan taagannahay ciidamada xoogga dalka iyo dhammaan ciidamada soomaaliyeed shaqada idiin bannaan keliya waxa ay tahay inaad amniga sugtaan qof soomaali ah weerar kuma qaadi kartaan ogaada hadda waxaad tihiin ciidan soomaaliyeed oo iyagu dalka mas-uul ka ah maadaama hay-adihii dastuuriga ahaa oo ugu horeyso madaxtooyadu xilkeedii uu dhammaa dhanka kale dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ka hadashay dagaalkaasi xalay ka dhacay muqdisho iyagoona sheegay in maleeshiya hubaysan ay weerar ku soo qaadeen baraha ay ciidamada dowladda ku sugnaayeen maleeshiyaad hubaysan ayaa caawa saacaddu markay ahayd kowdii habeennimo soo weeraray baraha ciidamada qalabka sida ay ku leeyihiin qaybo ka mid a caasimadda muqdisho ayaa lagu yidhi war uu soo saaray wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda federaalk soomaaliya xasan xundube jimcaale waxaana intaa ku diray sarkaal u hadlay maleeshiyadaasi ayaa caawa fiidkii hore warbaahinta u sheegay in ay weerar ku yihiin xarumaha dowladda islamarkaana ay qabsadeen qaybo ka mid a muqdisho ciidamada qalabka sida markaa kadib waxay galeen ayuu yidhi heegan buuxa maleeshiyadaasi lasoo abaabulay mar dhoweyd ayay weerarkii la filayay ee ay sii sheegteen ku soo qaadeen barihii ay ku sugnaayeen ciidamada qalabka sida ayuu raaciyey ciidamada dowladda way iska difaaceen weerarkaasi lasoo qorsheeyey waanay ka guulaysteen maleeshiyadii weerarka soo qaaday ayaa uu raaciyey wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya oo intaa ku diray in faahfaahin dheeriya wararkaasi ay dib kasoo sheegi doonaan dhanka kale xaaladda ayaa iminka degan waxaase guud ahaan waddooyinka waaweyn iyo kuwa xaafadaha qaarkood ku sugan ciidamo fara badan oo dowladda federaalk soomaaliya ka amarqaata iyo gawaarida dagaalka kuwa oo hakiyey isu socodka dadka iyo gawaarida gaar ahaan waddooyinka u dhow taalada daljirhka daahsoon ee degmada boondheere waxaanay u muuqdeen kuwo ka hortegayey inalkaasi uu ka dhaco dibidbaxa ay ku baaqeen musharaxiinta mucaaradka ah iyadoona dhanka kale la dhaafay saacaddii ay musharaxiintu ballan qaadeen in dibidbaxa looga soo horjeedo dowladdu ay halkaasi ku qabtaan waxaana xusid mudan in dowladda federaalk ee soomaaliya ay horey u sheegtay inaan laysugu imaan karin goobaha bulshadu ay isugu yimaadaan si loo xakameeyo faafista xanuunka covid sagaal iyo toban oo mar kale soo labakacleeyey cabdilxafiid cabdisamed s b s muqdisho goor aan sii fogeynaa cabdixafiid cabdisamed ayaan weydiiyey bal arrimihii u dambeeyey ee magaalada muqdisho waxaana uu yidhi magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya dabcan habeenkii xalay iyo sidoo kale ee saaka jawigu waa ka duwanaa jawidii hore markaasi muqdisho aad markaa lagu garanayay markaa ku jirtay tan iyo markii habeenkii xalay markaasi sidaan idin sheegay ay dhaceen dagaalo ilaa iyo ku dhawaa labaatan daqiiqo markaa socday kaa oo khasaare dhimashay dhaawacyo markaa geystay oo ciidamada markaa u badan saaka xilligii markaa loo ballansanaa in kowdii markaasi ama ama todobada markaasi aroortii in dibadbixii markaa uu dhaco dhanka iyo fagaaraha markaasi lagu ballansanaa dhanka iyo markaasi diljirka daaswan maanu dhicin halkaa ciidamo fara badan oo dowladda xalay la wareegay laakiin markay saacaddu ahayd tobankii soddon daqiiqo abaar markaa saaka ayaa waxaa markaasi dibadbax uu ka bilowday taageerayaal markaasi aan sidaa u tiro badnayn wadada markaasi garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho ayaa waxay markaa hogaaminayeen qaar ka mid a musharaxiinta mucaaradka ah gaar ahaan cabdiraxmaan cabdishakuur iyo sidoo kale ra-isul wasaarihii hore xasan cali khayre waxay markaa jilbax iyagoo markaa kusoo maraya wadada garoon diyaaradaha waxaa markaasi isqabsaday rasaas aad u xoog badan iyo dagaal markaasi adeegsaday hubka culculus iyo markaa howiyaal iyo sidoo kale markaa qoryaha waaweyn ee bamarka laga maqlayay guud ahaan muqdisho dagaalkaasoo isna ilaa iyo sidoo kale soddon daqiiqo markaa socday oo malaakiic fara badan ayaa markaa laga maqlay guud ahaan magaalada caasimada oo qeybo kala duwan markaa ku dhacayeen ma la ogyahay khasaaraha ka dhashay dagaalkan u dambeeyey
ilaa iyo hadda marka laga soo tago dhanka musharaxiinta oo iyagu markii markaasi halkaa sida muuqatay ciidamada dowladda markaasi ay ku kala ceyriyeen iyagu shir jibaaid markaa qabtay inkastoo aanay markaa ka hadlin ay sheegin khasaare markaa dhashay kale dowladana weli ma jiro mas-uul markaa ka hadlay sidoo kale xiriir aan la sameeyey isbitaalada markaasi u dhow halkay wax ka dhaceen ima sheegin wax dhaawacyaalka markaa la geeyey laakiin rasaar xoog badan ayaa markaa dhacday oo guud ahaanba muqdisho markaa laga maqlayay oo mud marka ilaa iyo soddon daqiiqa markaa socotay sidoo kale waxaa jirtay in madfac markaasi uu ku dhacay sida markaa la weriyey garoonka diyaaradaha ee aadan caddi gudihiisi taasoo halkan markaa waxirgelisay marka la eego dhaqaaqii dhanka markaa howlaha garoonka inkastoo madfacu la sheegay inuu ku dhacay meel ama goob ganacsi oo gudaha markaasi garoonka diyaaradaha ku taalla haddana ilaa ilinka ma jiraan inkastoo marka ay macquul noqon karto in dhaawacyo iyo sidoo kale dhimashada ay jiraan haddana mas-uuliyiinta dhankan musharaxiinta oo shir jiraad iyagu qabtay islamarkaana eedeed u jeediyay dowladda maanay sheegin wax dhaawacyo markaasi dhimasho iyo kamaanay hadlin dhanka kale dowladdana weli maanay markaas mas-uul ka tirsan ma uusan qaban shir ama arrintaasi marka uu kaga hadlayo marka laga soo tago in habeenkii xalay markaasi wasiirka amniga gudaha uu ka hadlay dibadbixii iyo shaqaaqadii ka dhacday dhanka iyo degmada boondheer iyo sidoo kale degmada xamarweyne oo markaasi halkaa oo musharaxiinta qaarkood markii ay ku go'doonsanaayeen sida madaxweynayaashii hore ee soomaaliya marka dhanka ilaa imika la jeegin inkastoo khasaare marka uu jiri karo maadaama rasaastu wax badan markaasi muddo ay socotay haddana ilaa iyo hadda lama hayo jawiga guudna ilaa iyo hadda waa markaasi cakiran yahay oo ma jiro wax dhaqdhaqaaqa gawaari ma jirto wadooyinka dadweynaha lugta qadaanaya ayaa markaa laga celinayay wadooyinka qaarkood inkastoo iminka salaadii markaasi khudbada la joogo oo ay suurtagal tahay in dadka qaarkood masaajida marka ay tagaan haddana jawigu aada uga duwan yahay sidii hore wax dhaqdhaqaaqa iyo gawaari iyo mootooyinkii markaa dhowlugleeda ay shaqayn jirtay ma jiraan aadayna markaasi meel kasta u tahay cidlo iyo markaasi dadku ay guryahooda ugu jiraan inta badan waxay ahaayeen kuwa markaas la socday marka loo eego labada markaasi musharax cabdiraxmaan cabdishakuur iyo sidoo kale xasan cali khayre waxay markaa hogaaminayeen markaa dibadbaxyaal ilaa iyo marka qiyaas aan markaa qiyaaso oo borar yaryar iyagu markaa luqada ingiliishka iyo carabiga markaa ku qordhay soomaaliga iyagu watay iyaga ayaa horka dibadbaxaas oo lugeynayay marka waxaa la arkayay in jawigu markaa isbedelmo rasaas markaa isqabsatay shir jiraay markaa waxay markaa ku eedeeyeen markii shaqaaqadu ay dhacday kadib in dowladda federaalka marka ay ka dambeysay xasan cali kheyre waxa uu sheegay in shaqaaqadii xalay dhacday tan ay markaa kaga danta uu sheegay uu ahaa siduu isagu yiri isku day markaa lagu doonayay in isagu markaa lagu qarajiyey waa siduu hadalka u dhigay cabdiraxmaan cashkuur waxa uu sheegay arrintan in markaasi madaxweyne farmaajo ay maxkamad markaa u gaari doono oo aanay markaas uga hari doonin sida markaa hadalka u dhigay
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho